alxamdu lilah in yarun kasoo reeba alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan waxa aan tilmaamayaa waxay inoogu dambeysay inuu mualifku yidhi wayustaxabu taxwiilu gasli اlyadi min aلzuhaam وعند النوم أشد استحبابا فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام waxaan nidhi sida saxda ay waxa weeyaan wayustaxabu tacjiilu qasli lyadi min aلzuhaam sababtana waynu sheegnay iyo masalaidaa wixii kusoo arooray waxaan doonayaa inaan tilmaamo sheekhu waxa uu inoo sheegay inay shay mubaaxa tahay oo aanay sunno iyo mustaxab midna ahayn in cuntada marka la bilaabayo gacmaha la maydho oo qofku isagoo aan gacantii midogo wax ku cunaayay maydhin inuu cuntadii iska iska cuni karo oo bilaabi karo waa haddiiba nidhi aanay gacantiisu wax wasakha ama nijaasa lahayn ha ama ade iyo dhibi aanay ku sugnayn waxaan tilmaamayaa hal xadiis oo masaladaa yidaaya ama hal athar oo masaladaa yidaaya albayhaqi raximah llah waxa uu wariyey biisnaadin صaxiix can cumar radi allahu tacaala canhu in cumar khadaab anahu qadaa xaajatahu huma utiya biطacaamin cumar khadaab radia allahu tacaala canhu inuu suuliga galay oo xaajadiisii soo gutay kadibna uu kasoo kadib markuu kasoo baxay utiya biطacaamin cunto loo keenay faqiila lahu waxaa lagu yidhi markuu cuntadii daysiri bilow alaa taqsilu yadak miyaanad gacantaada maydhayn faqaala wuxuu yihi inama istajmartu bilyusraa wa ana aakulu bilyumna waxaan ku istijooday un bidixda midigtaanan wax ku cunayaa maxay baan u maydhayaa soo ma aragti marka waxaan nidhi xukunkaas waa mubaax hadduu qofku sameeyo inuu sameeyo iyo inuu ka tago yacni qofku khiyaar buu u leeyahay laakiin lama odhanayo qaslulyadayn waxa weeyaan marka cuntada la cunaayo waxa weeye waa sunno mustaxaba in la maydho sidaa la odhan maayo ajar ku jiro waadix ya ikhwaan masaladaa wayn fahanaan filaya waxaa laga soo wariyey sida bukhaari ku taalla markuu qofku cuntadii dhammeeyo ma maydhayaa gacmihii waxa u yihi jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu kunaa idaa atacimna maca anabiy sala allahu alayh wasalam nebiga markaan wax la cunno lam yakun lana manaadiilun tuwaalamaanu haysanin iyo naabkiibis aan wax iskaga biinno waxa weeyaan iyo manaadiil maanu haysanin ya ilaa akufana wa sawaacidana ilaa baa yani waxa weeyaan kafafkayaga iyo dhudhumadayada mooyaane cuntadii markaanu ka faraxalano dufanka waxaanu samayn jirnay gacmaha yaga ayaanu marin jirnay oo waxa weeyaan aanu ku qallajin jirnay marka iyada markuu qofkii cuntadii cuno inuu gacantii iska meedho dee cuntadii uu ka tegsiiyo waa waa mid mashruuca la weliba waxay sii daran tahay marka uu seexanayo sidii aynu sheegnay sheekhu wuxuu yidhi wayukrahu liman araada almasaajida lisalaati والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقور كالبصل والثوم والكراث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه نعم wayukrahu waxaa loo karaahiyeystaa buri sheekhu liman araada almasaajida ninka sala ninka masaajidadii u qasda lisalaati salaad ugu qasda iyo walictikaafi ictikaaf ugu qasda ee doonaya inuu masaajidadii ku tukado ama uu ictikaafo waxaa loo karaahiyeystaa an yatacarada inuu u banbaxo oo an yatacarada inuu u banbaxo liakli lkhabaa'ifi cunitaanka uu cunayo kuwii xumaa oo min albuquuli waxyaabaha khudrawaadka ah ee waxa weeyaan la cuno ka mid ah ama waxa weeyaan baaleyda ah yani ee baxa kalbasali sida basashii oo kale iyo wathawmi sida toontii oo kale iyo walkuraafi kuraas af soomaali uma garanayo laakin waan fiirin doonaa faqad naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa diiday can qurbaani lmasjidi masaajidka in loo soo dhowaado macahu iyadoo lala qabo inuu ashyaadaa qofku soo cunay sheekhu halkan wuxuu ka warramayaa adab buu ka warramayaa sheekhu ama shay wax kamida min aadaabi almasjid masaajidadu waxa weeyaan waa axabu lbiqaaci ila allah waa dhulka ilaahay uu ugu jecel yahay masaajidadu waana buyuudii ilaahay caza wajalla sida qur-aanka kusoo aroortay oo waxa weeyaan ilaah uu tilmaamay inay buyuud isaga lagu xuso ay tahay waxaana dhulka ugu shar badan aswaaqda aswaaqda ayaa dhulka ugu shar badan marka masaajidadu xurmo gaara iyo axkaam gaara ayay leeyihiin culimada islaamkuna axkaamta masaajidada kutub iyo musanafaad ayay ka alifeen adabta qofka muslimka ee masaajidka gudihiisa uu ku dhaqmaayo waxa laga rabo wixii masaajidada mamnuuc ka ah wixii mubaax ah ee ku bannaan waxa weeyaan masaajidada iyo ricaayadooda iyo waxa weeyaan ilaalintooda nadiifintooda masaa-isha ku saabsan ahlulcilmi waxay ka alifeen kutub waxaa ka mid a kitaabka uu le la yidhaaha islaaxu lmasaajid waxaa ka mid ah tuxfat alraakici wasaajid waxaa ka mid ah tashiilu lmaqaasid lizuwaari lmasaajid markaa culimadu kutub badan waxaa ka mid ah taxdiiru saajid min itikhaadi lqubuuri masaajid waxaa ka mid a kitaab ama risaalo naafico ah oo maaragtay uu leeyahay saciid ibnu wahaf alqaxtaani uu leeyahay saaxibu xusni lmuslim oo la idhaha almasaajidu aadaabun waxkaam almasaajid aadaabun waxkaam marka kutub bay ahlucilmigu ka alifeen badan mutaqadimiintuna aada bay mawduuca ricaayo badan u siiyeen masaajidada iyo axkaamteeda kutubtaasi khaas ba u yihiin axkaamta waxay ahlulcilmigu axkaamta masaajida kaga hadlaan oo kale kutubta dhexdeeda oo iminka kutubtaas yani sixaaxa ah maaratay saxiixeynka iyo sunanta iyo waxaad ku arkaysaa abwaab masaajida iyo axkaamteedii ku saabsan ayib markaa sheekh wuxuu tilmaamayaa qofka masaajidka imanaya ee salaad u imanayo inuu ku tukado raba ama ictikaaf u imanayo inuu ictikaafo raba qofkaasi dumar ha noqdo rag ha noqdo inay makruuh tahay fii xaqihi inuu soo ist inuu yimaado isagoo isticmaalay ama soo cunay basal iyo waxa weeyaan toon iyo waxyaabaha lamidka ah ee urta iyo raa'ixada leh rasuulku sala allahu alayh wasalam sheekhu wuxuu leeyahay inuu qofka khudrawaadkaa soo cuna inuu waxa weeyaan masaajidkii yimaado maaha xaaladda uu soo cunay xukunkana waa caamun fi jamiici almasaajid adilada masalada kutusinaysa waxaa ka mid a ee baabkaa kusoo aroortay inuu inuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man akala min hadihi shajara falaa yaqrabna nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man akala thawman ninka cuno thoom toon ninka soo cuna aw basalan ama basal soo cunay falyactazilna ha naga dheeraado aw liyactazil masjidana masaajidkayga ha ka dheeraado waliyaqcud fii beytihi gurigiisa ha fadhiisto gurigiisa ha fadhiisto saasay yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam kadalika anas ibnu malik waxaa la weydiiyey maxaad nebiga ka maqashay isagoo toonta ka sheegaya markaasu wuxuu yihi nebigu wuxu yihi man akala falaa yaqrabanna masjidana ninka toon cunaa yaanu masaajidka iyaga usoo dhawaanin sidaas ayuu yidhi buuhi sidaas ayaa uu nebigu alayh isalaatu wasalaam u yidhi sababta rasuulku sala allahu alayh wasalam uu u diiday in waxa weeyaan qofka waxa weeyaan toon ama basal iyo waxa lamidkaa soo cunay inuu masaajidada yimaado ha sababtuu nebigu u diiday sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan xikmad ayaa ku jirta jaabir waxa uu yihi sida muslim wariyeynaha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can akli lbasali walkururaat fagalabatna alxaaja markaasay baahidii naga qaalib noqotay nebigu markuu uhi basal iyo ha cunina wixii lamidkaa fa akalnaa minha waanu cunnay faqaala nebigu wuxu uhi man akala min hadihi shajarati lmuntina shajaradan urta leh ninka wax ka cunaa falaa yaqrabanna masjidana masaajidka iyaga yaan usoo dhawaanin buri nabigu alayh isalaatu wasalaam xikmadda ku jirta ama sababta sharcigu u nahiye waa maxay rasuulkaa sheegay sala allahu alayh wasalam waxau nebigu uhi man akala albasala walthawma walkuraatha falaa yaqrabanna masjidana faina almalaa'ikata tata'addaa mima yata'addaa minhu banu aadam nebigu wuxu uhi yaanu qofka basal ama toon iyo wixii lamida cunaa yaanu usoo dhawaanin masjidka masaajidayada ama masjidkayaga faina almalaa'ikata tata'addaa mima yata'addaa minhu banu aadam malaa'igtu way dhibsanaysaa wixii bani aadamku uu dhibsado idan xukunka cilada loo yani loo diiday ama waxa weeye rasuulku sala allahu alay wasalam uu u nahiyey in qof labadaas soo cunay uu masaajidka yimaado ama yani waxa weyan ashyaadaas soo cunay uu masaajidka yimaado sababtuu nebigu u diiday waxa weeyaan inaanu muslimiinta ku dhibin urtooda kadalika inaanu malaa'igta ku dhibin urtooda maragtaad idan ciladu waa maxay loo cileeyey waa adiyatu lmalaa'ika waa adiyatu bani aadam inay dadkii walaalihii ahaa ee musalliinta ahaa ee la tukanayay ay dhibsadaan ama malaa'igta ay dhibsato bal hadda walaalayaal sharcigaa wanaagiisa ufiirsada shareecada rasuulka sala allahu alay wasalam bal wanaageeda ufiirso waxaa la ilaaliyey haddii aad u fiirsato aadaabtaynu soo marnay iyo halkanba qofka muslimka ah inaanu walaaladii shucuurkooda iyo dareenkooda uu ilaaliyo markaasaa waxa la axkaamtii tanaajiga ayaa tanaajigii baa la diiday in waxa weeyaan qof dad tiro kala dhimanihi ay qof ka tagaan oo intoodii kala faqaan waxaa la ilaalinaya qofka shucuurkiisa sooma kadalika halkan amaakintii cibaadada markii la isugu yimi waxa sharcigu uu ka ilaaliyey in amaakinta cibaadada ay dadka qaarkood yimaadaan iyagoo waxa weeyaan raa'ixo iyo ur kariiha leh oo dadka inta kale ay dhibsanayaan oo dabadeedna ay markaa sabab u noqoto in dadkii salaadii ay ka qasaan cibaadadii ay ka qasaan qofkii uu ku ag tukanayay uu dhibsado culamada islaamku waxay yidhaahdeen waxaa looga qiyaas qaadanayaa basasha iyo soontaas wax kasta oo ur ah oo qofka muslimka ah haddii uu isticmaalo keenaya in dadka inta kala dhibsato ayaa looga qiyaas qaadanaya bay sida maxay waxaa looga qiyaas qaadanayaa bay yidhaahdeen sida haddii uu mathalan isticmaalo oo maaragtay uu qofkii isticmaalo cunto cuntadaas oo raayaxa iyo ur leh hadduu isticmaalo walow yaanay basal iyo toban ba ahaanin raayaxada iyo urtaasina ayaa dhowta afkiisii ama jirhkiisii ay kasoo baxayso waxa weeyaan sida sida mathalan xulbada oo kale qofka isticmaalay aada u isticmaalaa jirhkiisa way ka urtaa dhiidkiisa way ka urtaa sooma dadka dad badanna waa dhibsadaan a oo dadka musalimiinta waa dhibsanayaan culimada qofka waxaa lamid ah hadduu mathalan cunto kariyo mathalan uu dabaakh yahay ama cunto uu kariyey in isagoo cuntadii jirkiisa ay ka warayso iyo dharkiisii uu yimaado masaajidka oo dadkii muslimiinta markaa dhibsadaan xukunkan oo kale ay qaadanaysaaba culimu yidhah waayo dee ciladii baa meesha ku jirta ciladii maxay ahayd muslimiinta iyo malaa'igtu inay dhibsadaan sooma marka waxay muminiin muslimiintu dhibsanayaan xukunkaa way la wadaagayaan basasha iyo soon iyo toonta way la wadaagayaan waxaa xukunkaa la wadaagaya bay culimadu yidhaahdeen oo qaadanaya dadka qaarkood oo xanuun uu ku dhaco afka intuu xanuun kaga dhaco afkiisu uu ur yeesho hadduu si kasta u cadayo ama maaragtay xanuunkaasi uu sababo inuu ay dadku ka yaacaan inay warka waxaweyaan agtiisa fadhiistaan iyo wixii lamidka ah man bihi bakarun wanaxwi bay culimadu yidhahdeen xukunkaasuu qaadanaya oo dadka qaarkood marka aanay cadaynin kuma ag tukan kartid mana ag taagnaan kartid a si awood qofku inuu isagoo raayaxadaas jidhkiisa ama afkiisa ama dharkiisa ay leeyihiin uu yimaado masaajidada mid banaan maaha bay yidhahdeen culimadu waxaa xukunkan lamida ama uga awleysan dee ninka sigaar cabaya ee dabeedna isagoo sigaarkii ka kamkamaayo imanaya ama qofka sigaar cabaya ee masaajidadii imanaya isagoo sigaaru ka kamkamayo waxa weeyaan oo sigaar ka uraayo waxa weeyan intuu masaajid ka yimaado dabadeedna dadkii muslimiintaa safka dhan ama waxa weeyaan meeshuu ku sujuuday ama waxa weeyaan laga dareemayo oo dadkii muslimiintaa ku dhibaya xukunkaas ayuu isna qaadanaya xukunkaas ayuu qaadanaya si awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu ragga qaarkoodoo basal iyo toon cunay markay masaajidka soo galeen nebigu masjidka uu ka saaray oo uu yidhi baqiic geeya ka saara masjidka baqiic geeya baqiic waa meel masaajidka ka durugsan oo waxa weeyaan masaajidka ka baxsan a culimadu waxay wuxuu nebigu baqiic u geeyey oo masaajidka albaabkiisa unu geyn waaye dee malaa'igtu waxay joogtaa meel masaajidka dhan bay malaa'igtu joogtaa si awgeed meelay malaa'igtu joogtaa laga dheeraynaya malaa'igta dhibsanaysaana dee waa malaa'ig oo dhan ayaa dhibsanaysa ama ha ahaato malaa'igta majaalista cilmigaa timaada ama ha ahaato malaa'igtii qofka muslimka xafadada ilaalinaysay ama ha ahaato malaa'igta garbahaaga saaran way dhibsanayaan laakiin culimadu waxay idhaahdeen dee malaa'igta qofka waxa weeyaan katabada ee wax ka qoraysa iyagu marnaba kama hadhayaan iyagu marnaba kama hadhayaan culimadu markaa waxay idhahdeen qofkaas raayixada noocaasa le xaaraan ma xaaraan bay ka tahay inuu masaajidada yimaado bacdu ahlilcilmi waxay dhahen waa karaahiyo inuu masaajidada yimaada culimada jamhuurkuna saasay yidhahdeen laakiin oo maaragtay waa karaahiya ayay yidhahdeen laakiin daahiriyada iyo sheekh ibnu baas raximahullah iyo imaam axmed sida laga wariyey axad riwaayaat daahiriyada iyo riwaayo laga wariyey imaam axmed waana sida uu rajaxay sheekh ibnu baas iyo culimo kalebe waxay dhahen waa xaaraan inuu masaajidka yimaado gabadha muslimadda inay masjidkii timaado ama ninka muslimka inuu masaajid ka yimaado isaga oo wax marka uu isticmaalo toon iyo basal iyo waxa lamidka ah waxa weeyaan la xukunka ah oo uu noqdo qof raayixa iyo ur ay waxa weeyaan jirhkiisa ama naftiisa ay ka baxayso ay dadkii muslimiinta dhibsanayaan waxaa lamid oo qofka sharabaada xidhan cagadhididna leh ee waxa weeyaan markuu masaajidka soo galo meeshii uu ku tukaday iyo waxa weeyaan masaajidkaba urtii laga dareemayo iyadana inuu iska saaro oo usuuliye weeyaan oo aanu masaajidka la gelin xaalada noocaas ah marka nebigu wuxu uhi falaa yaqrabanna masjidana falyactadil masaajidana ha ka dheeraada masaajidadaya culimadu waxay dhahaan qofkii arrin muxaram uu sameeyey qofkaasi arrintaa muxaramkaa markuu sameeyey waxay sababtay in masaajidadii loo diido a qofka salaada jamaca khaasatan hadduu ragay inuu tagaa waajib weeyaan culimadu waxay dhahaan salaadii waajibka ahayd inuu tago waxa weeyaan hadduu tan sameeyo maanic baa imanaya aanu u tegaynin oo waxa weeye waa inaanu masaajidadii tegin si awgeed laba shay buu isku darsanaya waxuu inuu dhahay inuu ku dambaabo jamacu ka hadhay iyo waxa weeyaan cunitaanka uu cunay waxa weeyaan waxyaabaha urtale ee kariiha uu cunay a haddii uu xiilad u cuno isagu uu jamaacadii kaga hadhana kaba sii daran bay culimadu yidhahay xukunkaasi ikhwaani waxa uu waxa uu qofkaa ka zuulaya xukunkaasi oo qofkaasi masaajidada aanu geli karin inta raayaxadaasi jirhkiisa ama afkiisa ay ka urayso marka ay suusho ayuu xukunkaasi suulaya culimada qaar baa hi saddex cishuu maqnaanaya laakiin sax maaha ama saddex cisho ha maqnaado ama maalin ha maqnaado ama ahamu shay waxa weeyaan wixii loo loo loogu diiday masaajidka marka ay suusho ayuu xukunkaasi qofkaa ka suulaya waadix ha waxay culimadu ka hadlaan toonta iyo basashu iyo waxyaabaa lamidka nebigu halkan ku sheegay maxaaraan ba in la cuno maxaaraan ba ha waxay culimadu idhaahdeen in qofku markuu masaajidada imanayo uu cuno ayaan banaanayn oo iyagoo nool oo aan la karinin uu soo cuno laakiin haddii ilowba ilow qofku uu jecelyo aanu daynaynin oo uu cunayo waa inuu si fiican u kariyo ilaa iyo urtu ka tagto dabeedna uu iska cunay culimadu yidhahay cumar khadaab radia allahu tacala canhu wuxuu yidhi inakum taakuluuna shajaratayni maa araahumaa ilaa khabiifatayni laba shajara ayaa cunaysaan oo aan u malaynaayo aanan u malaynayn ilaa inay khabiisatan yihiin mooyaane ay xunxun yihiin yani ur xunna leeyihiin faman araada an yaakulahumaa falyumithumaa tabkan buu yihi qofka doonaya inuu cunaa waa inuu si fiican u karkariya ha oo uu urtii ka zuuliya marka xaaladda noocaasa markaad urtii ka zuuliso wax maanicoo dee kaa raacaya ma jiro a markaa dee toonta iyo basashu xalaal weeyaan laakiin qofkii masaajidada usoo qasdinaya taraawiix u imanayey tahajud u imanayey ictikaaf u imanayey salaad u imanayey waxa weeyaan jumco u imanayey ayaa la nahiyey inuu yimaa inuu soo cuno si aanu dadyawga muslimiinta ugu dhibin urtooda ama waxyaabaha rawaaixda leh ee xaaraanta iyagu waa xaaraan mar walba inuu qofku masaajidada markuu imanayana kasii daran oo inuu la yimaado ma aha sida dukaanka iyo maaragtay sigaarka oo kale ayib malaa'igta la yidhi fa ina almalaa'ikata tata-addaa mima yata-addaa minhu banu aadamna culamada qaarkood baa yidhi waa malaa'igta masaajidada joogta iyo xilqa dikriga waxa weeyaan kuwa weeye maaragtay mawaadicda laazimta ee salaadaha dadka muslimiinta ay tukanayaan xaadirta kuwa weeye ama malaa'ikat lbuyuud waxa weeyaan buyuudda iyo guryaha dee cuntadii lagu karinayo malaa'igta joogta iyaga waxa weeyaan dee way joogayaan buu yidhi sheekh nubas oo iyagu marnaba ma ka tegayaan way wuxuu sheekhu yihi raximah llah watustaxabu watustaxabu waxaa la jeclaystaa alijaabatu inaad ajiibto oo aad tagto ilaa waliimati alcursi waliimadii iyo casuumadii waxa weeyaan arooska ayaa mustaxaba buu sheekhu yidhi walaysa lahu uma banaana qofkii muslimka ahaa an yastajiiba inuu ajiibo ilaa waliimati alkhitaani waliimada loo sameeyo guditaanka loo sameeyo maaragtay iyo maaragtay qadada iyo casumadda loo sameeyo ma banaana inuu qofkii tagaa leesh fa inahaa iyadu muxdathatun mid la soo darriyey oo aan sharciga salaf ku haynin weeyaan buu leeyahay wuxuu uhi sheekhu waidaa xadara hadduu yimaado waliimata alcursi walim maaragtay waliimadii arooska hadduu yimaado iyo casuumadii iyo qadadii maalinta arooska loo sameeyey hadduu yimaado lam yakun caley oo uu soo ajiibo inta loo yeedhay oo la casuumay ayaa waxa weeyaan uu soo ajiibay lam yakun calayhi alaklu lam yakun calayhi waajib kuma aha alaklu inuu wax cuna qofkii loo yeedhay ee waliimadii cursiga loogu yeedhay ma waajib bay ku tahay inuu cuntadii cuno mise waxa waajib ka ah un inuu dacwadii soo ajiibo oo uu ku yimaado waadix ya ikhwaan wuxuu sheekhu leeya wa idaa xadara waliimata alcursi lam yakun calayhi alaklu waajib kuma aha inuu wax cuna bal in akala balbal in akala haddii uu cuno faxatan yani way fiican tahay wailaa haddii kalena dacaa waa u ducaynayaa ciddii casuuntay wansarafa waa uu iska noqonayaa oo waxa weeyaan waajib kuma aha inuu cuno wa inamaa tustaxabu waxaa la jeclaystaa buu yuri sheekhu ay mustaxab tahay alijaabatu ilayhaa inaad waliimadii inaad waxa weeyaan casuumadii lagu casuumay lagugu casuumay waliimadii arooska iyo wa maaragtay arooska waxa weeyaan qadadiisii lagugu casuumay waxay mustaxab tahay uun idaa lam ya inaad ajiibtaa idaa lam yakun fiihaa lacibun haddii dhexdeeda aanu lacib iyo lahwi aanu ku sugnayn walaa munkarun yacni iyo munkar iyo walaa lahwun waxa weeyaan lahwi iyo laqwi aanu ku sugnayn oo aan wax macsiyaayo aanay joogin aanay meeshaa oolin fain kaana fiihimaa muxaramun fiihaa fain kaana fiihaa haddii waliimadii iyo casuumadii uu ku jiro dhexdeeda uujoo fain kaana haddii fiihaa dhexdeeda muxaramun shay xaaraani sida in munkar iyo lacib iyo lahwi aan sharciga ku banaanayn lagu samaynayo xarumat ilijaabatu inaad ajiibtaa waa xaaraan wain kaana fiiha makruhun shay makruuhi hadduu yaallana kurihat ilijaabatu ijaabadii waa la karhay iyadana inaad ajiibtood aqbashood yeesho oo aad tagto waa la karhay buu kuhi sheekhu wayukrahu wayukrahu waxaa loo karhaa liahli lmuru'aati dadkii u saaxiibka ahaa waxa weeyaan murua muru'ada ahlulmuru'aat waxa weeyaan dadka u saaxiibka ah maamuuska iyo waxa weeyaan yani waxa weeyaan dhaqanka wanaagsan iyo walfadaa'ili dadkii fadaa'ilka u saaxiibka ahaa ee masalan culimada ahaa ama madaxda ahaa ama salaatiin ahaa atasarucu inay u degdegaan ilaa ijaabati acaami cuntada cunitaankeeda inay u degdegaan iyo ijaabadeeda yani haddii cunto loogu yeedho ama casuumad loogu yeedho inay markaba haye ay yidhaahaan iyo watasaamuxu inay waxa weeyaan iska fudaysadaan bixuduuri lwalaa'imi inay casuumadihii yimaadaan hayri sharciyati aan sharciga ahayn fa inahu maxaa yeelay arrintaasi yuurisu waxay keenaysaa danaa'atan liidasho iyo wa isqaad alhaybati in haybadoodii ay baaba'do iyo waxa weeyaan maamuuskoodii iyo maqaamkoodii inuu baaboo min suduuri nnaasi dadka laabahooda inay haybadoodii ka dhacdo oo ay dadku ha dhowto yasaan ahlulmuru'aat waxa weeyaan dadka maamuuska iyo ixtiraamka iyo waxa weeyaan maaragtay u saaxiibka ah dhaqanka wanaagsan muru'aat waa dadnimada dadka dadnimada u saaxiibka ah ee maxay mathalan ah acyaanu nnaas dadka kuwooda iliqabatayga ah sida nabadoonada salaadiinta cuqaasha waxa weeyaan maaragtay dadka maaragtay madaxda ah culimada kuwaasuu sheegaya walfadaa'il atasarucu ilaa ijaabati acaam inay u degdegaan inay cunto haddii loogu yeedho ay ajiibaan iyo inay xaadiraan walaa'im aan sharci ahayn fa inahu yuurisu danaa'atan waxay keenaysaa in dadku ay waxa weeyaan maaragtay inay dad liita yihiin ay aaminaan iyo in waxa weeyaan ay dadkii haybadoodii dadka ay ku lahaayeen ay baaba'do waayo halkan sheekhu wuxuu kaga warramayaa aadaab muhiim ah oo ah waxa uu sheekhu halkan kaga warramayaa aadaabta walaa'imka haddii casuumad lagugu yeedho ama casuumad aroos ha ahaato ama casuumad waxa weeyaan dhalasho ha ahaato mathalan in qof carruuri u dhalatay sida caqiiqo iyo wixii lamidka ah ama casuumado kale ahaatee maxaa ka xukun ah awalan haddii qof muslim uu ku casuumo oo uu cunto iyo maaragtay sharaf iyo maamuusid uu kugu yeedho sheekhu wuxuu kuhi waxaa mustaxaba inaad ajiibto masaladaasi inay mustaxab tahay ajiibidda la ajiibayaa qofkii casuumad iyo kugu yeedho cunto uu kuu sameeyey waa sida ay qabaan koox ka mid a shaaficiyada iyo xanaabiladu inay ijaabadu tahay ijaaba ijaabatul almuslim qofka muslimka ah markuu kuu yeedho inaad ajiibto inay mustaxab tahay inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn somaad garan laakiin jumhuuru ahlilcilmi culimada badankoodi waxay ku tegeen ilaa wujuubi ijaabati dacwati liwalimati lcursi qofku haddii uu aroos galo oo dabadeedna uu kuugu yeedho waliimadii arooskiisa iyo qadadii ama hadduu casho sameeyey cashadii uu kuugu yeedho oo uu kugu marti qaado jamaahiirtu waxay ku tegeen inay waajib tahay inaad ajiibto ibnu cabdibar iyo qaadi ciyaad waxaabay masaladaa kusoo naqliyeen maaragtay ijmaac oo waxay dhaheen in la ajiiba inay waajib tahay wa waa lagu ijmacsan yahay ama khilaaf kuma ogin laakiin ijmaacaasi ma jiro iyo itifaaqaasi mid jiro ma aha culimada tiri waa waajib jumhuurku waxay u daliishadeen inay waajib tahay nebigu wuxu uhi idaa duciya axadukum ila alwaliimati falyatiha midkiin haddii casuumad loogu yeedho ha taga buu uhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam riwaayo xadiiska ibnu cumar uu leeyahy nebigu wuxu uhi idaa dacaa axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii u yeedho falyujib ha ajiibo cursan kaana aw naxwahu ama waliimo cursi haata ama mid lamid ahe ha ajiiba buu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi sida abu hurayra uu wariyey sharu tacaami tacaamu lwaliima waxaa cunto ugu shar badan cuntada waliimada iyo casuumadda yumna yu- yumnacuhaa man ya'tiiha ciddii imanaysa xaqa u lahayd waa u diidaya qofkii u yeedhayay ama waa loo diidaya wa yudcaa ilayha man ya'baaha ciddi maaragtay mid aan u baahnayn oon baahi u qabin oo diidayana waa loogu yeedhayaa waman lam yajib iddacwata ninka aan dacwada ajiibin faqad casa allaha warasuulahu qofka inta la martiqaada aan martiqaadkaa aqbalin oo walaalkiisa muslimkaa ka aqbali waayo martiqaadkaasi ilaahay iyo rasuulkiisu casiyu nabig alay salatu salaam xadiiskaas muxuu tilmaamaya in ijaabatu dacwa ay maxay tahay waajiba siduu u tilmaamaya inay ijaabatu dacwa waajiba tahay nacam mm qofka jawaab waxaan raba inu gacan taago xadiiskaas sidee looga qaadanayaa inay waajib tahay ijaabatu da da ijaabatu da addaaci ila alwaliima nacam nebigu wuxuu tilmaamay in ay macsiyo tahay soo ma de mashay sunnaha buu rasuulku odhan laha macsiyo ha culimadu waxay ka qaateen waajibnimada jamaahiirtu waxay ka qaateen mid weeye amarka nebigu uu amray waxayna niri qaacida jirta sharciga odhanaysa alaslu fi lamri eesh alwujuub asal waxa waa awaamirta sharciga kitaabka iyo sunnada awaamirtii kusoo aroortay inay waajib tahay dayib ilaa in waxa weeyaan wax sarfiya oo waajibnimada ka saara la helo mooyaane dayib talabaada laga deliishaday waxa weeyaan inuu nebigu ku xukumay qofkii inta la loo yeeday ajiibi waaye in lagu xukumay inuu inuu inuu macsiyo sameeyey macsiyada macnaheed waxa weeyaan waajib buu ka tegey sidaa awgeed baa qowlkaas ayaa raajix ah sidaa awgeed baa shawkani waxa uu yidhi waadaahiru alwujuubu lilawaamiri alwaaridati bilijaaba min gayri saarifin laha can lwujuub walijacli aladi lam yujib caasiya marka saasaa sax ah inay waxa weeyaan ay tahay maxaan dhahay ijaabatu daaci in in la ajiibo qofkii kuugu yeedhay weliimo cursi gaar ahaan inaad waa ijaabtaa inay waajib tahay inaad ajiibto o aada aqbasha ayib waxay culimadu isweydiiyeen cursi wixii aan ahayn qofkii kuugu yeedha waliimo iyo casumada aan aroos casumad aroos ahayn waxa weeyaan ma la ajiibaya sida inuu qof kuugu yeedho waliimo wan wanqal oo kale ama uu kuugu yeedho xaflad uu dhigayo qof safar ka yimi oo kale ha ijaabada arrintaa la ajiibaya laba qowl baa kusugan culimada qaarkood waxay dhan waa mustaxab waana sida ibnu xajar jumhuurka uu tiiriyey waxayna deliishadeen waxa weeyaan xadiis axmed uu wariyey xasan laga wariyey xasan albasri oo dacfi ku sugan yahay sanadkiisa oo sheegaya cuthmaan ibn abilcaas in waxa weeyaan loogu yeedhay waa saxaabi khitaan iyo waliimo iyo casumad gudniin loo sameeyey fa abaa an yujiiba markaasuu diiday faqiila lahu waxaa lagu yihi maxaa saa u samaysay faqala wuxu uhi ina kuna laa naati lkhitana cala ahdi rasul lah sal slam wala nudca lahu rasul sal sl waqtigiisii nalooguma yeeri jirin casumad khitaan manaanu tegi jirin saasuu yihi lakin xadiiska dacfi waa kusugan sanadkiisa iyo mar waana xadiis macluul ah waana xadiis macluul ah waxaa kale deliishadeen qoladaasi waxay idhaaheen nebigu wuxuu yihi idaa duciya axadukum ilaa waliimati cursin falyajib falyujib haddii midkiin loogu yeedho waliimo cursi ha ajiibo marka nebigu muxuu ku qayday ijiib ajiibitaanka waliimo maxay walimatu cursin bay dhaheen marka nusuustaas ayay deliishadeen waxay dhaheen qaybka nebigu walimatu cursin ku qayday waxay kutusinaysaa inaan waajib ahayn ahlulcilmiga qayb kamidina waxay idhahdeen waa sida uu cabdillahi bni cumar iyo taabiciinta qaarkood iyo daahiriyada iyo bacdu shaaficiya ay ku tegeen walimadu xataa haddaanay walimatu cursin ahayn sida walimo caqiiqa inay tahay ama waliimo uu qof udhigayo farxad masalan nimco ilaahay uu siiyey oo usoo usoo korodhay sida inay caruuri u dhalatay taa caqiiqadoo kale ama uu qof xanuunsanaya ilaahay u shaafiyey ama qof maqnaa uu yimi ama guri uu dhistay culimada qaar baa ku daray oo yii masalan guri buu dhistay markuu dhammaaday dabeedna dadkii isugu yeedhay shukran lilahi inuu ilaahay ugu mahadnaqo deedna casuumadu ku sameeyey ma la tegayaa culimadaasi waxay yidhaahdeen jamaahiirtu waxay yidhahdeen waa sunne oo waa mustaxab in la tagaa waajib maaha nusuustaasayna deliishadeenaynu sheegnay laakiin bacdu ahlilcilmi waxay dhn taana waa waajib in la ajiibo oo walaa-imta oo dhan waa isku xukun haddii aanay waliimo bidca ahayn ama munkar aanay ahayn waad ajiibaysaa waddadaa laga soo gelaya hala baneeyo waddada laga soo gelaya hala baneeyo ayib dhexdu way banaan tahay hala yimaado rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxay culimadaasi deliishadeen markaa yidhi waa waajib waxay yidhaahdeen dee xadiiska muslimka waxaa ku jirta inuu nebigu yidhi ciddii loo yeedho oo walimo cursi looga ye walimo loo walaalkii uu u yeedho ha ajiibo falyujib cursan kaana aw hayra ama wa aw naxwa baan ujeeda ha ahaado walimo cursi ama mid lamid ah nebigu wuxu uhi man lam yujib idacwata faqad casa allaha warasuulah ninkaan dacwada ajiibin dacwada ma- yeedhmada loo yeedhay nebigu muu sheegin waxa loogu yeedhay waxa uu yahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ajiibu hadihi dacwa idaa duciitum laha a marka weliimo laydinku yeedho yani waxa weeyaan ajiiba dacwadaas soo maad garan cabdillaahina waxau ahaa cabdillahi bni cumar ya'ti dacwata fi lcursi wagayra alcursi wahuwa saa'im isagoo sooman buu iman jiray marka cidi ay marti qaado ee lagu marti qaado waxa weeyaan waliimo iyo casuumad ama cursi ha ahaato ama keyrka ha ahaato nabigu wuxu uhi sal allahu alayh wasalam sida saxiixa saxiixeynka ku sugan xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun qofka muslimkahi wuxuu qofka kale ku leeyahay shan oo waa maxay raddu salaam waciyaada inuu salaanta ka celiyo iyo waciyaadatu lmariid inuu kabu- ka booqdo wa tibaacu ljanaa-isi inuu janaa-isti raaco wa ijaabatu dacwati qofkii walaalkiiye martiqaad u fidiyey inuu yeelo iyo wa tashbiit alcaaqis maaragtaad xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun waxaana ku jirta idaa dacaka faajibu marka nusuusta cumuumkeedu wuxuu faa'iideynayaa in nabigu inay waxa weeyaan walaa-imta iyo casuumadaha in la ajiibaa ay waajib tahay ama mid cursi ahaato ama mid ah, waxa weeyaan midka aan cursi ahayn ee sabab kale leh ha ahaato ama adilada ay daliishadeen qolada yidhi waa sunne adiladaasi ma ma waxa weeyaan kama hor iman karto ama ma muqaawamayn karto axaadiistaas xadiiska ay yidhaahdeen baa ugu qawisan cursigu nebigu ku qayday taana waxaynu leenahay xadiiskaasi cursiguu sheegay axaadiistii kalena mutlaqan bay u sheegtay soo maad garan marka dikru cursiga sheegidda la sheegay qayd faa'iideyn mayse eh waxa loo sheegay un lighalabatihi waa inuu badan yahay soo ma walimatulcursi baa kuwa kale ka badan si awgeed kharaja makhraj alqaalib falaa yufiidu takhsiisa wa dikru bacdi arfa- afraadi alcaam bixukmin yuwaafiqu alcaam laa yufiidu takhsiis biculimadu leh dikru bacdi afraadi alcaam bixukmin yuwaafiqu xukma alcaam laa yufiidu takhsiis in la sheego xukunkii caamka ahaa ashyaadii soo gelaysay mid kamida in la sheego oo gaar loo magac dhabo xukun xukunkii caamka waafaqayana lagu sheego laa yuf- laa tu- laa tukhasisu lcaam bay culimadu caamka ma khasisto mithaalka aan waadixiyo nebigu wuxu yihi alayhi salatu wasalaam qofkii walaalkii uu u yeedho ee waliimo loogu yeedha ha ajiibo waliimadaasi mid cursi noqotaya caqiiqo iyo wanqal noqotaya mid nooc kalea noqotaya anwaac badan bay leedahay soo ma dacwadaasi dacwadii waxaa kamid a afraadda soo gelaysa waliimat lcursi soo ma nebigu waliimat lcursi inuu ayuu gaar u sheegay axaadiista qaarkeed oo u magac dhabay waxaanu ku sheegay xukun xukunkii caamka waafaqayo ah in la ajiibo mise wuxuu ku sheegay xukun waa khilaafsan la idan takhsiis ma faa'iideynayso mithaal ka mithaal labaad ood kusii fahanto aan kuu sheego oo ramadaan ku saabsan rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi markuu ramadaan aj- sheegayay fadaaisheeda wasufidat fiihi shayaatiin wamaradat ljini waxa la xidhxidhaa buu nebigu uri sala allahu alay wasalam shadaatiintii waxaa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay in in la xidhxidho malaa'igta kuwoodii kornaylada iyo waxa weeyaan janalaarada ahaa ee waxa weeyaan gaalnimada ku xoolxooray ma garanaysa aladiina maraduu fi lkufri ee baasha dhibooga tababaraye waxa weeyaan iyagu hogaaminayay yaryarka kuwaa in la xidhxidhu nebigu gaar u sheegay ma waxaa la odhanayaa shadaadiinta la xidhxidhaa waa kuwaas uune kuwii yaryaraa ee dhibooga ahaa ee maaragtay hadda baasha shaqada la qoray qolahaas iyagu way iska joog joogaan meelaa miyaa la odhanaya culimo qaar baa sidaa yidhi bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen qaacidadan bay ku dareeriyeen takhsiis faa'iideyn mayso nebigu wuxuu sheegay in shadaadiin oo dhan la xidhxidho markaasa haddana nas kale waxaa kusoo arartay ama naska laftiisa kusoo arartay in maradatu shayaadiin la xidhxidho maradadaa la xidhxidhay cumuumka see soomay gelin laakiin markii gaarkooda loo sheegay ma xukun caamkii waafaqayaa lagu sheegay mise mid khilaafaya mid waafaqaya idan culimadu waxay dhahayn dikru bacdi afraadi alcaam caamka afraaddiisii shay kamida in la sheego bixukmin yuwaafiqu alcaam xukunkii lagu sheegay caamka laftiisina in lagu sheegaa laa yufiidu takhsiis alcaam bay dhahayn caamkii in la khasiso ma ti- ma tilmaamayo mithaal saddexaad aan idiin sheego ilaahay wuxuu yidhi tacriju lmalaa'ikatu waruuxu malaa'igtaa samada fuusha buu ilahay yihi iyo malaku jibriil tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu malaa'igtaa soo degta ruuxna waa soo degaa malaku jibriil ma waxaa la odhanayaa malaa'igta waxaa looga jeedaa alruux a maya oo haddaa maxaa gaar loogu sheegay waxaa gaar loogu sheegay inuu malaa'igta kale ka fadli badan yahay inuu iska soo degitaan badan yahay in isaga waxyiga loo soo dhiibay sabab baa loo sheegay laakiin la odhan maayo malaa'igta naska ku jirtay waa un malaku jibriil un baa loo jeeda leanna xukun xukun iswaafaqaya ayaa lagu wada sheegay marka masaladaasi au faham waa nugta muhima waad ku intifaaci doontaa ayib nabigu wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam idaa duciya axadukum ilaa waliimatin haddii midkiin waliima loogu yeedho ilaa waliima idaa duciya axadukum ilaa waliimatin haddii midkiin casuumad loogu yeedho rasuulku muu qaydin nakiratun fi siyaaqi shardi tufiidu maada ha fain ladina darasu lusul annakira fi siyaaqi ashardi maxay faa'idaysaa cumuum idaa duciya haddii loo yeedho axadukum midkiin ilaa waliimatin loogu yeedho falyujib ha ajiibo waliimadaasi walimatu cursi ha noqoto keyrkeed ha noqoto waman lam yujib faqad casa allaha warasuulah ninka aan ajiibin ilahay rasulkiisu caasiye marka waa sidaas xukunkaasi waa sidaas raajixiisu inay waxa weeyaan waliimo kasta oo waxa weeyaan lagugu yeedho inay waajib tahay inaad ajiibto waxa weeyaan haddii shuruudda loo dhigay ay oofiso shuruud baa ku xidhan shuruuddiina sheekhu wax kamiduu sheegayo waxa uu ina inoo sheegi doonaa in haddii waxa weeyaan munkar iyo wixii lamid ya walimada yaallo inaanay waajib ahayn sunana ahayn inaad tagtaa waadix ikhwaan waynu sheegi doonaa shuruudda sheekhu wuxu uhi walaysa calayhi an yastajiiba aha waxaynu waxaa isweydiin la markaa su-aal maxaa maxaa yeedhitaan ah goormaan noqonayaa qof yacni ay ku waajibayso inuu yeedhitaanka aqbalaa mata waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeyaan waxa uu qofkaas yeedhitaan ajiibidaasi ay ku ay ku noqonaysaa mid laazim ah oo waxa weeyaan laga rabo marka waxa weeyaan ma marka qofkii si sariixa loogu yeedho oo loo marti qaado sida inuu ku dhaha yaa fulan ama yaa fulana waxa weeyaan dee aroos baan berri leeyahay ama casiimad aroos baan leeyahay ii kaalay ama waxa weeyaan uu kusoo diro bitaaqad iyo waxa weeyaan kaar dacwadeed uu kusoo diro a tigir intuu kusoo diro udhahay tigirka hebel u geeya waxa weeye ii kaalay oo walimada cursiga iigu kaalay ama uu kula soo hadlo itisaal haatifiya uu kula soo hadlo ama qof uu kuusoo diro ku dhaha hebel ninkii la odhan jiray cayntiisa ama gabadhi heblaayo la odhan jiray iigu yeedh ha culimadu waxay idhaahdeen xaalaadkaas oo dhan waajib bay ku noqonaysaa qofku inuu ajiibo haddii cudurdaar u diidaa aanu jirin ama hadduu qofku qof intuu soo wakiisho uu idhaaho ciddii aad aragtaba u yeedh culimadu waxay idhahdeen taasi waajib maaha oo deedna qofkii lasoo wakiishay kuu yeedho ku dhaha warniyow dee halkan aroos baa ka jira man raacaysaa dee ciddii aad aragtaanba u yeedha la yidhi waayo adiga cayntaada markaa laguma yeedhin soo ma ha markaa taasi waajib maaha waxay culimadu idhaahdeen qofku hadduu sameeyo dacwada la dhaha dacwatljafala dacwatljafala waxa weeyaan siday culimadu tilmaameen in qofku uu dadka inuu inuu idhaha ciddii aragtaanba u yeedha ta noocaasa culimadu waxay idhaahdeen waajib ma aha qofkii warkaasi soo gaadhay inuu ajiibo waajib kuma aha bay culimadu idhaahdeen waayo isaga cayntiisa dee lama cayinin oo waxa weeyaan lama odhanin kaalay lama odhanin kaalay lama odhanin bal ahlulcilmiga qaarkood masale dariifay halkaas sheeganoo waxay yidhaahdeen qofka isagu isagoon loo yeedhin iska soo ma garanaysa iska soo camirta ee iska yimaada ee masaladaa ku caanbaxa waxay culimadu yidhahdeen mutatafil ama tufayl baa la yidhaahdo haddii ay waxa weeyaan qofkaasi masaladaa lagu barto wuxuu noqonayaa qof saaqidu shahaada waxa weeyaan faasiqaho shahaadadiisa aan la aqbalin lianno cunto aan loogu yeedhin hayuu iska yimi marka wuxuu noqonayaa qof aan qof cunay cunto aanu idan uhaysanin subxaan allah marka masalada noocaas ah waa in qofku uu maaragtay iska ilaaliyo oo maaragtay kadig ka ka digtoonaado waaya masalada kale sheekhu inoo tilmaamay masalada kale sheekhu inoo tilmaamay waxa weeyaan qofkii markuu dacwadii soo ajiibo ma waajib bay ku tahay inuu wax cuno bise waxa waajib ku ah inuu meeshii iyo madashii looga yeedhay tago sawaabku waxa weeyaan inaynay waajib ku ahayn inuu wax cunaa ee wuxuu iman karaa isagoo sooman ayuu iman karaa dabadeedna waxa weeyaan waa u ducaynayaa da walaalihiina waa soo ajiibayaa qofkii walaalkii casuumay ama gabadhii walaasheeda casuumtay marti qaadayna khaatirkeedii iyo waxa weeyaan laabteedii waa ilaaliyey walaaltinimadii waa dhowray waxa weeyaan dacwadii waa soo ajiibay laakiin inuu wax cuno cuntadii cunaa laazim maaha cunnada qaar baa yidhi waa laazim lakin laazim inaanay laazim ahayna waxa u daliila rasuulku wuxu uhi sal allahu alay waslam ida duciya axadukum ilaa طacaamin faly- falyujib fain shaaa طacima hadduu doona waxbuu cunaya wain shaaa taraka hadduu doonana wuu iska daynaya cuntadii a riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay in rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi idaa duciya axadukum falya- falyujib fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli walaaladiisii u yeedhay ha u duceeyo intuu madashii tago wain kaana mufdiran falyucim hadduu mufdir yahayna ha cuno marka waajib ma aha in cun inaad cuntadii cuntaa waajib maaha hadday cuntada inuu cunaa waajib ahaan lahayd dee rasuulku sala allahu alayh wasalam ninka sooman ee soon sunno ah sooman inuu jebi ahaan lahayd soo ma ah oo jebi baa la odhan lahaa manuu odhan nabigu alayhi salatu wasalaam sidaas manuu odhan rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ha u duceeyo markaa wa waxa weya qaradkii iyo ujeedadii way xasashay ha hal masale culimadu laakiin tilmaameen culimada qaarkood haddii inaad meeshii tagto oo aad cuntadii cuni weydo ay ka dhalanaysa in walaaladaa ku tuhmaan oo kaa shakiyaan oo ay u maleeyaan inaad cuntadooda ka shakisan tahay ama inay xaaraan tahay aaminsan tahay ama waxoodu inay maaragtay wax in la cuno aan aan mutaysanin oo xoolo markaa xaaraana ay yihiin ama aad ka shakisan tahay ri- waxay ma- cuntaday kariyeen ama aad iyagaba gaalaysiinaysa oo takfiir hoosta ku qarsanaysa aanay kuu mal- ay kuu malaynayaan xaaladda noocaasa soonka aad soontana aada sooman tahayna uu yahay soon sunnaa afdalku waxa weeye inaad jebisid waadix ya ikhwaan saas af- afdal ah si aad tuhmadaa meesha uga saarto oo waxa weeya walaaladaa aanay ku tuhmin ayib marka taasina waa sidaas dee qofku markuu yimaado meeshii looga yeedhay uu yimaadona dee adabtii buu ilaalinayaa waxa weeye eh, majaalista iyo adabtii ak- ah, aadaabul akli iyo aynu soo marnay ayaa laga maarmaana inuu ilaaliyo ayib wuxu uhi sheekhu walaysa caleyhi an yastajiiba ilaa waliimati lkhitaan waliimatu lkhitaan oo qofku waxa weeyaan hadduu kuu yeedho qof walaalkaaga kula mithla carruurtii baan gudayay bal hadda maanta waxaan u samaynayaa qade oo ilaahay waxaan weydiisanayaa in waxa weeyaan uu dee ilaahay igu asturo oo waxa weeyaan maaragtay ayaan weydiisanayaa ii kaalay ma ajiibaysaa mise ma ajiibayso waliimatu lkhitaan culimada qaarkood waxay dhahen waa sunna alijaabatu ilayhana waa sunne waana sidai xanafiyadu yidhaaheen shaaficiyada m- qawl eh, waana waana qowl min aqwaali shaaficiya iyo min aqwaali xanaabila waxayna deliishadeen nusuusta caamka ee ijaabatu dacwa waxa weeyaan faraysa de marka haddii la dhaha kuwaasi waa waajib iyaduna waajib bay noqonaysa waqiila waxa la yihi mubaaxatun wa ijaabatuha mubaaxa waana siday maalikiyadu qabaan culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa makruuho xuduurkooda in la xaadirana waa karaahiyo waana sida imaam axmed laga soo wariyey ibnu caqila uu sheegay bacdulmaalikiyana ay ku tegeen waxayna ku cileeyeen inay tahay shay muxdath ah oo waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam aan jirin waxayna deliishadeen aharka cuthmaan ibnu abilcaas ayay deliishadeen lakiin maxaynu sheegnay aharkaasi inuu yahay maxay macluulun lam yasix sanadkiisa inaanu waxa weeyaan aanu sugnayn oo saa awgeed baa shekh islam taymiya wuxuu yidhi wa ama dacwat lkhitaani falam takun الصaxaabatu tafcaluha wahiya mubaxa ثuma min alculamaءi min asxaabi axmeda wagayriha man karihaha waminhum man rakasa fiiha bal yastaxibuha wuxuu yihi da- dacwat lkhitaan ama waliimatu khitaanka loo samaynaya saxaabadu may samayn jirin waana mid mubaaxa oo ilaahay loogu maaragtay shukriyayo min culamadana waxaa kamid a qaar karhay qaar baneeyey waa mustaxab bal waa mustaxab yidhina waa jiraan sidaa awgeed qofkii isagu arka inay mustaxab tahay ee ku qanca inay mustaxab tahay haddii walaaladii u yeedhaan waa inuu ajiibaa Eh, saxiixuna waxay noqonaysaa ijaabadooduna inay waajib tahay ayay noqonaysaa ama hadduu qofku waliimo u samaysto sabab aan sharciga dee xaaraanba ku ah ha ama ama ama ciid bidcaa u samaysto odhan waa maalintan dhashay baan waliimo u dhigaya ama maalintan guursadaan waliimo u dhigaya hahe ama waxa weeyaan maalintii ilmihii igu horreeyey ii dhashay waxa weeyaan sanad guuradiisii ayaan waxa weeyaan waxaan u dhigayaa eh, waxaan u dhigayaa maxaa dhahay casuumad in la ajiiba iyada waajib ma aha bal waa in la inkiro maadaamay bidca tahay waxaa lamid a walaa'imka iyo casuumadaha loo sameeyo dee waxyaabaaan sharcigaba ahaynba sida in la yidhaha maalintii jacaylkaa loo dhigaya casuumadiiyo waxa weeyaan waa meel baa la isugu imanayaa waxa weeyaan iyo waxyaabaa lamidka ah dee waa inaan la ajiibin oo aan munkarkaa laga qeyb qaadan culimadu waxay idhahdeen ajiibidda la ajiibaayo waliimat walaa-imkaasi waxa ay ku xidhan tahay shuruud bal hadda shuruuddaa qabso shuruuddaa sheekhu qaarkeed wuu tilmaamay shuruuddaa waxaa ka mid ah ashardu alawal wa an laa yakuna fi dacwati lacibun walaa munkar ka lahwin wa darabin waاkhtilaadin wa tadkiinin wa khamrin waa inaan wax munkari waliimada iyo caslimadaa aanu meesha madashaa aanu oolin a meeshaa la ysugu imanayo ee caslimadaa lagu dhigayo waa in lacib iyo lahwi iyo munkar iyo musico iyo ikhtilaad rag iyo dumar saddex gelayaan iyo qoobka ciyaar iyo waxa weeyaan muxaramaad kaleo lagu cabayo waa inaanay ka jirin hadday kuwaasi ka jiraan la tegin maayo la tegin maayo culimadu waxay dhahaan waxaanay noqonaysaa waxay soo gelaysaa tuu ilahay yihi walaa tacaawanu cala lismi walcudwaan oo waxay noqonaysaa qofka tagaa inuu dee munkar dadkii ugu gargaaraayo sidaa awgeed lama tegaayo ilahay waa ka yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzacu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiisin gayri inakum idan mitlahum aayaddaa culimadu waxay ka deliishadeen iyo aayado lamida in qofku meesha munkarka lagu hayo aanay banaanayn inuu tago marka haddaad og tahay in waliimadaas ama arooska lagugu yeedhay ee waxa weeyaan iyo xafladaha lagugu yeedhay in munkaraadkaasi ay ka dhacayaan aananad suulin karaynin haddii aad suulinayso waad tegaysaa leanna min baabi albiri wataqwa bay noqonaysaa min baabi tacaawun cala albiri wataqwa soo ma laakiin aanad suulin karaynin inaad tagtaa ma banaana waata saxaabada qaarkood radia allahu canhu abu mascuud cuqbata ibnu camr waa kay waata la sheegay inuu nin u sameeyey cunto dabadeedna waxa weeyaan uu u yeedhay ooyuu yidhi waa maanta anadii casumanta markaasuu waxau yihi saxaabigaasi afil beyti suura guriga sawirra may suran yihin guriga sawirro iyo ma garanaysa miyay kuu suran yihin qaala nacam markaasuu yihi ha faabaa an yadkula xataa kasaru suura deedna wuxuu yihi walaal ilaa iyo aad suwarkaa baabiisood suuliso oo aad jecjecdood jajabiso waxa weeyaan guriga soo geli maayo deedna markii la suuliyey ayuu soo galay waa ka imaam awsaaci yidhi hada akhrajahu asarkaa cuqbata bni mascuud akhrajahu lbayhaqi bisanadin saxiix sida xaafid ibn xajar uu sheegay waxau yihi awsaaci laa nadkhulu baytan fiihi tablun walaa miczaaf guri gitaara iyo muusika lagu hayo ma galno ayuu yihi imam alawsaaci waa ka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay waxa weeyaan ka suganta ka ka ansaxday xadiiska shawaahidiisa marka la isu geeyo xasanka isku ah xasanun ligayriga inuu nebigu yihi sala allahu alay slam cumar khadaab wariyey man kana yu'minu billahi walyawm al cumar baa wuxu uhi ya ayuha annaas inii samictu rasuula allahi salaada rasuulka ilahi aan maqlo yaqulu leh man kana yu'minu billahi walyawm alaakhir ninka ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan iyo maalinta dambe falaa yaqcudana cala maa'idatin yudaaru calayha alkhamru yaanu fadhiisanin yani maa'ido iyo waxa weeyaan fadhi iyo casuumad lagu hayo oo dadka la siinayo lagu wareejinayo khamri wixii wax kastoo xaaraana khamrigay la xurkun yihiin culimadu waxay dhahan qofka awoodaya munkarka inuu suuliyo oo uu suldo iyo madaxtinimo ku suuliyo iyo awood madaxtinimo u leeyahay ama awood cilmi uu ku suuliyo waa uu imanaya munkarkana wuu qayiraya liqawlihi sala allahu alay wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadih nacam shardiga labaad waxa weeye qofka ku marti qaaday inuu qof mustaqiima yahay oo hadduu yahay yani qof toosan inuu yahay oo yani an yakuna daaci saalixan mustaqiiman waa inuu qof saalixa oo mustaqiima oo sunnadii haysta oo waxa weeyaan muslim waxa weeyaan yani waxa weeyaan sitri iyo salaamo daahirkiisu uu yahay ay tahay hadduu qof faasikay oo fisqiga lagu yaqaano taariku salaada culimada qaar baa yidhi taariku salaadku waa gaale ama uu yahay qof fisqi kale lagu yaqaano sida inuu masalan salaadaha jamaca aanu ku tukan sida inuu waxa weeyaan dee uu maaragtay waxyaabaha qofku inuu faasiq noqdo uu culimadu ay yidhaahdeen waa ku faasiq garooba uu samaynayo ama uu mubtadic ba yahayba ya bidco muujisanaya ka noocaasa ijaabadiisu waajib maaha bay culimadu yidhaahdeen ha waajib maaha bay yidhahdeen ee waxaad u tegi kartaa un haddii maslaxad sharcii gasho oo raajixa ah ama haddii maslaxaddu ay tahay inaanad u tegin oo agtiisa ka wareegin oo inaad adigu u tegin ay sababayso in dadkii ay ka fiigaan oo la dhaha culimadii umay imanin waxa weeyaan dadkii ahlu wajahaha uma imanin waar waxa weeyaan wax looga yaacay buu qabaa oo dabadeedna uu kasoo noqonayo fisqigii iyo bidcadii waa in laga taga bay culimadu yidhahdeen waadix ya ikhwaan kaana dacwadiisu ma waajibayso culimadu waxay idhahdeen an yucayina daaci almadcuwa wayakhusahu bidacwa waa in qofka martiqaadka fidinayaa qofkan uu shaksiyankiisa u martiqaado tacyiinu daaci almadcuwa waa inuu qofka martiqaadka bixinaya uu qofka uu martiqaadayo uu cayimo yidhaha hebel baan rabaa hebelow kaalay oo ama la soo hadlo ama waxa weeyaan martiqaad usoo diro waxa weeyaan kaan martiqaad usoo diro ama waxa weeyaan isagu shaksiyan uu ugu tagu la hadlo ama uu qof usoo diro yidhaha hebel iidoon ama heblaayo iidoon ama haddii ay tahay un ciddii iman kartaaba ha timaado taa waxaynu yidhi waa mustaxab in la yani waxa wey waajib maha in la tagaa ya bal yustaxab haddii wax maslaxadii ay ku jiraan ayib shardiga afraad waxa weeye an yakuna daaci musliman qofka martiqaadka fidinaya waa inuu muslim yahay xagga laga keena dee nebigu alayhi salaatu wasalaam nusuustaynu soo marnay wuxuu yihi ida waxa uu yihi alayhi salaatu wasalaam xaqu lmuslimi cala lmuslimi hamsun radd salaami waciyaadatu lmardaa waciyaadatu lmariidi waitibaacu ljanaaisi waijaabat dacwa watashmit lcaadis xaqu lmuslim cala lmuslim soo marte waa xaqu muslim muslim ku leeyahay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi kadalika lafdi baan doonayaa bada xadiiska kamid ah hamsun a lafdiga baan doonayay nebigu wuxuu yihi hamsun tajibu lilmuslimi cala akhiihi shan baa qofka muslimkaa walaalkii ugu waajibta shan shay marka nebigu wuxuu yihi walaalkaabay shantaa shay kuugu waajibaysaa walaalkaagaasi waa walaalkaaga muslimka kaafirkuma walaalkaaba ha idan dacwat lkaafir in la ajiibaa waajib ma aha ayay culimmadu yidhaahdeen ayna ka qaateen xadiiskaas dacwat lkaafir inaanay waajib ahayn ayay culimmadu ka qaateen oo waxa weeyaan ajiibidiisu aanay waajib ahayn ayib waayo waxuu huwa dee idinka dhaxaysaa dee ma jirto way marka waa inuu yahay qofkaasi qof muslima waa inuu yahay nacam dacwada qofka fidinaya waa inuu qof muslima yahay ayib hada shart raabic sidaa ogaad hadduu qofka gaari kuugu yeedho walimatu ziwaaj lam tajib ijaabatu yani waxa weeyaan waa iska jaais inaad ajiibtaa haddii ta'liif quluub iyo wixii lamid a aad u malaynayso ama haddii dacwada uu kugu yeeray ay tahay dacwad u khaasay ciidahooda iyada waaba xaaraan in la ajiiba ya chrismas dhoygooda iyo waxa weeyaan maalmaha ay ciidaha dhigtaan khaaska ah ee iyagu leeyihiin ee diiniga in la ajiibo iyo in loogu tahniyadeeyo iyo in loo tago toonna mid banaan ma aha waxaa kale cududa shardiga shardiga shanaad waxa weeye an laa yakuna lilmadcuwi cudurun min maradin aw safarin aw aw matar waa inaan qofkani aanu cudurdaar lahayn qofkan loo yeedhay oo hadduu cudurdaar leeyahay an laa yakuna lilmadcuwi cudurun kan loo yeedhay waa inaan cudurdaar lahayn oo hadduu xanuunsanaya ama safar ku jira safar ku jiro ama qof xanuunsanaya uu hayo ama naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa wax kamida uu u baqo xaalada noocaasana waajib kuma aha laa waajiba maca alcajzi bay culimadu dhahan soo ma ha fataqu llaha ma statactum shardiga shardiga shardiga ugu dambeeya shardu saadisku waxa weeye waa inaan waa inay dacwadaasi tahay markii ugu horreeyey oo martiqaadka hadduu qofku markii ugu horreeyey ku martiqaada ay tahay shuruuddaana uu oofsado waad ajiibaysaa laakiin hadduu mar hore ku martiqaaday oo aad ajiibtay oo haddana mar kale intuu waxa weeyaan casumad sameeyo ku martiqaaday casumadda labaad inaad ajiibtaa culimadu waxay idhahdeen waxa weeyaan waajib ma aha waxa weeyan saasay culimadu idhahdeen saasaana culimadu u tilmaamay wuxuu yihi sheekhu ahlulmuru'aad iyo dadka waxa weeyaan maamuuska iyo sharafta iyo haybada u saaxiibka mujtamaca kamid ah haaye iyo dadka fadliga u saaxiibka iyo dheeraadka ama fadlu riyaasa ha aatee ama fadlu cilmi ha aatee marka loo yeedho inay ku degdegaan maaha go-ayba ها مركب انت وجهي ليش عشر دقائق ما قدر ها معلش مشكلة في الكهرباء connection. Iska, isaga iska soo qabsanayna. u galay miya Ah, u galay متصل متصل عاصر sheekhu wuxuu halkan ku tilmaamayaa masalo hadalkani hadalkani laba macnu leeyahy culamada qaar hadalkan ma mualifku ma wuxuu uga jeedaa laba ictimaal buu leeyahy ma wuxuu mualifku uga jeedaa qofku hadduu qof haybad iyo sharaf u saaxiiba yahay iyo cilmi iyo madaxtinimo inuu meel kastoo looga yeedho dalaq yidhaaho oo maaragtay uu iska ajiibo maaha ee waa inuu yacni haybadiisa iyo cilmiga ilaahay uu saaray iyo madaxtinimadiisa sharaftiisa waa inuu ilaashado oo aanu walibo walba iska tegin oo aanu meel walba dee anna way kan aanu odhanin ya waayo waxaa taasi ay keenaysaa in markaa haybadiisa ay dhacdo laydhaa warniyo maaragtay meel walba uu taagan yahay a ma garatay armamalakumoodkii baa meel walba uu taagan yahay soo mad garat marka qofku inuu sharaftiisa ilaashado iyo muraa'adiisa masaasuu sheekhu uga jeeda mise wuxuu sheekhu leeyahay dadka ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga iyo cuqaasha dadka iyo ru'asadooda iyo salaatiintooda iyo ahlul iyo ahlulkaramka dadka iyo ahlulmuraa dadnimada u saaxiibka iyo sharafta sida matalan abwaanada waxa weeyaan muxtaramiinta iyo waxa weeyaan dadka gabya dadka waxa weeyaan ummadda marta cuqaladooda ah dadka waxa weeyaan nabadoonada ah dadka salaatiinta ah ma wuxuu leeyahay inaad walaa-intii sharciga ku xaaraan tahayd inay tagaan ma aha miyuu leeyahy labada macno keebuu ujeeda labada macno wuxuu ujeedaa inuu leeyahay walaa-inta wax xaaraani ay ku sugan tahay ee ay munkaraad ku sugan yihiin inay tagaan ma aha muxuu oo taa way inoo sheego hore inoogu soo sheegay muxuu iyaga gaar ugu sheegay iyagu dadka ayay wax dheer yihiin oo haybadda cilmiga iyo ri'aasada iyo muru'ada ayay dheer yihiin soo ma marka iyaga waa fi fii xaqihim inay meelaha tagaan waa qabiix soo soo ma marka wuxuu leeyahay iska jira sidaa ogeed walaa-inta wuxuu sheegayaa aan ahayn yani sha- sharciga khilaafsan ayuu sheegaya wa ilaa qofku aya waliima iyo casuumada oo qof muslima uga yeedho waxa weeyaan inuu tago weeyaan hadduu wakti u hayo sida aynu sheegnay ajiibana haddaan cudurdaar lahayn rasuulkeenu wuxuu uhi law duciitu ilaa diraacin aw kuraacin haddii laygu yeedho dhudhun ama kuraacin laygu yeedho ha karaacinka naqano weeyaane haddii laygu yeedho laygu marti qaado waan tegi laajabti wuri nabi sal sl waan waan waan ajiibi lahaa waxaynu soo marnay nebi maxamed oo ajiibay waxa weeyaan nin khayaada oo maaragtay dawarla oo muslima oo u sameeyey martiqaad sooma ha rasuulka sal allahu alay wasalam buu ninu yimi dabna wuxu shee nebi maxamedow waad ii marti qaadanta maanta waxa weeyaan waxaan rabaa inaan ku marti qaado markaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi ra nin baa u yimi anas wuxuu yidhi ana jaaran lirasuli lah sal jaar farisiya oo reer furus ah oo kaana tayiba almaraqi cuntada uu sameeyo aad ay u macaanayd hilibkiisu iyo maraqiisu aad u macaana ayaa nebiga marti qaaday fa sanaca lirasuli lahi sal allahu alay wasalam buu cunto u sameeyey uma jaa yadcuuhu deedna nebigu u yeedhay fa qaala nebigoo caaisha la joogta u yimi marka markaasa nebigu wuxuu yidhi markuu ninkii ku yidhi nabi maxamedo waan ku marti qaaday waa inaad ii timaada ayuu nebigu wuxuu ku yihi wahaadihi tanna tani ag fadhidana ma marti qaaday markaasuu wuxuu yihi ninkii la may markaasuu rasuulku wuxu uhi la annaku ajiibi maayo uma caada yadcuuhu mar labaad buu nebigu u yimi markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam wa haadihi markaasuu yihi may adun baan kuu yeedhay markaasuu nebigu uhi sala allahu alay wasalam laa uma caada yadcuuhu dabadeedna waa u yeedhay nebiga mar saddexaad buu haddana nebigii intuu kusoo naqday u nebi maxamed dee maanta martibaad ii tahay martidayda aqbal Aa, waxa weeyaan qadan kuu sameeyey markaasuu nebigu uhi wa haadihi caashana markaasay nebigu markaasu wuxuu yihi ninkii nacam fi taalita markii saddexaad ayuu ihi iyadana soo kaxe faqaamaa nebi maxamed iyo caashi way kaceen yatadaafacaani iyagoo waxa weeyaan isgargarbinaya xataa ataya manzilahu shuf nebigu alayh salatu salaam xaaskiisii buu raacay markaas intii waddada ay kusii ay sii socdeenna waa sheekaysanayeen waxa weye waqtiyadii qaarkood nebigu alayh salaatu wasalaam yani waa waa waa ula ciyaaraya xaaskiisa nebigu alayh salaatu wasalaam muslim buu ku yaalla xadiiskaasi waxay ku tusinaysaa dhaqankii wanaagsanaa in nebigu ehelkiisa uu la noolaa iyo sida uu nebigu alayh salatu slam ehelkiisa ku ahaa waana wax badan oo maanta waana maanta ta guryaheena laga laayay nasal allah alcaafiya xadiidkan ishkaal baa ku sugan ijaabatu daaci in la ajiibaa waa waajib baanu nidhi rasuulkuna ninkan laba jeer buu celiyey yaa ishkaalkaa iiga jawaabaya fartuu taagaya qofka ishkaalkaa iiga jawaabaya nacam nacam adiga nacam hadalkaa iigu celi inuu shuruudaha laakiin shuruudda miyay ku jirta in qofkii marti qaaday intaan shardi u dhigto uu kayga ii oofiyo cuntadaa igu marti qaadaysaasaasaawanaata halaala saxiix ya ikhwaan ayib ay ha khayr allah kusi inantaas waxay tihi cudurdaar buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam markaa de haddii qofku macduur yahayna ijaabadu eesh ma waajiba maya jawaab kalaan rabaa nacam maxuu yidhi maxaa tiri caaishuu nebigu sala allahu alay wasalam yidhi rabay inay raacdo ayib su-aal baan ku weydiinay idin weydiinaya qof baa ku yidhi niyo maanta waad marti qaadanta iyo haddaanu hebeli soo raacaynin kuma raacayo haddaad tidhaahdo hal haadaa maan ishkaal ka dhalanayn ayib haye alla mat shuuf matniga xadiidka anas ibni malik wuxuu yihi ana nabiy ana jaaran lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalama farisiyan kana طayiba almaraq fasanaxa lirasuuli llahi uma jaa yadcuuhu anuu jawaab kalaan ka fahmay xadiidkaas nacam ma sha allah jazaki allahu khayra muslim waxaa daahirka xadiidka ka muuqda ninkaa jaarka nebiga la ahaa calayhi salaatu wasalaam inaanu muslim ahayn ana jaaran lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalama farisiyan farisinimadiisa tilmaanta la tilmaamaya macnay ku fadhidaa hadda ma garata marka inaanu muslim ahayn rasulka sal la alay slam dad badan oo jaarkiisa deelasdhex deganaayo madiina waxa weeyaan yuhuud baa jaarkiisa ka mid ahayd nebiga alayh salaatu wasalaam marka waxa ay u caddahay ama u badan tahay inaanu waxa weeyaan aanu muslim ahayn ama rasuulku sala allahu alay wasalam caaisho meeluu kaga taga aanu haynin ama ay matalan waxa weeyaan cudurdaar uu jiray kadibna uu nebigu alay sala saa uga tegi waayey labadaa mid weeye inantaa tiri nebigu alay sala slam cudurdaar buu lahaa waa runtii ixtimaal wajiha su-aasha jawaabtaas ah inaanu ninkaasi muslim ahaynna waa ixtimaal wajiha jazakum allahu khayran marka wuxuu yihi sheekhu aan matnigi u noqono markaa ahl ahlulkara dadka ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga markaa waa inay aada iyo aad isaga dhowraan mawaadinta tuhamka iyo waxa weeyaan mura'adooda ay ku dhimanayso waxa uu yihi ibn waxa uu yihi sheekh ale kitaabka aliqnaac waxa uu yihi wayukrahu liahli lfadli wlcilmi inuu xajaawiyaan malanaya wayukrahu liahli lcilmi walfadli alisraacu ila alijaabati ila alwalaa'i min gayri sharciy marka sidaas ayaa lagu xambaaraya hadalkaasina saxuu ku noqonaya wayustaxabu lilmuslimi ciyaadatu akhiihi lmuslim wallahu subxaana watacala aclam axkam wabillahi tawfiiq fasxada kadib ayaynu isla soo noqonayna inta kale waxaan tilmaamayaa xadiidka aljannatu taxta aqdaami lmuhaat xadiidkaasi bi hada lafdi saxiixu maaha waxa uu soo aroray min xadiis ibni cabbaas wa xadiisi anas waxa weeyaan labada xadiisbana waa laba xadiis oo daciif ah oo waxa weeyaan asaaniiddooda qaarkood ahlulcilmi waxay yidhahan waaba mawduuc alfaadaasi nebiga inaanay ka sugnaanin marka waxay waxaa kaa kaafinaya macnihiisiina kutusinaya xadiisu mucaawiya ibnu jaahima oo ah inuu nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam saxaabiga mucaawiya la deedna wuxu uhi ya rasuula allah aradtu an aqzuwa inaan inaan duulaan doonaya jihaadka kuu raaco waqad ji'tu astashiiruka inaan kula tashadaanan doonaya markaasuu nebigu wuxuu ku saxaabigaas nebigu wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan jihaadka ku raaco markaa waxaan ku imi anoo kula tashanaya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal laka ummun hooyo ma leeday qaala nacam qaala nebigu wuxuu ku yidhi falzamha laazim oo waxa weeyaan iyada agteeda maaragtay baroosima ku xidho fa ina aljannata taxta ri- taxta rijliha jannadu waxay taallaa hooyo waxa weeyaan gomadaheeda hoosteeda aqdaamteeda hoosteeda ayay taallaa buu nebigu sal allahu alayh wasalam nasaa-i iyo keyrkii baa weriyey sida tabaraani oo kale sanadkiisuna waa xasan imaamu alxaakim ina waxa wuri waa saxiix dahabina waa ku waafaqay iyo mundiriba waxa weeyaan xadiiskaas ayaa kaaga filan macnaha xadiiskaas ah ilzam fa ina aljannata taxta rijlayha ma aragta ilzamha falzamha fa ina aljannata taxta rijlayha macnihii xadiiskii laftiisu sheegaya laakiin lafdiga ah aljannatu taxta aqdaami alummahaat kama ansixin nabiga sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam intaanan iloobin waxaan rabaa inantii shalay ka jawaabtay su-aashii ahayd naskiga su-aashii ahayd maaragtay ikhtilaadka iyo waxa weeyaan raawiga hadduu ikhtilaado maxaa xadiiskiisa see loola dhaqmayaa waan doonayaa inantii ka jawaabtay jaa-isadeedan ha istilaamto waxaa jirtay su-aal kale oo aynu isweydiinay ah naskigu muxuu yahay ma huwa nasku inan baa ka jawaabtay iyadana waxaan jecelahay inay jaa-isadeedan istilaamto oo ay qaadato soo kacdo nacam qofkii jawaabay kelidii baan doonaya waxaa jirtay su-aal kale aynu isweydiinay oo naskiga markii la macneeyey qeyd laga tegay baa la sheegay oo hal qof oo dhinacaa fadhiyey uu sheegay oo akhawaadka ka mid ihi iyana waan u baahnay inantii qeydkaa sheegtay su-aashaas ka jawaabtay ti ikhtilaadka ayib maxay ahayd tii naskiga ku saabsanay tafadali nacam qeydka tafadali haye ardaydii ka jawaabtay xadiisu lmukhtalit sidee loola dhaqmayaa ma joogto miya nacam ardayd shahaada fadhiday bay ahayd lakin magaceedi baan garanay way baxday miya ayib maasha qof u islaamaan rabaa siiya qof u islaama ayaan rabaa siiya risaaladaas waxaa la yidhaha sharxu nawaaqib alislaam waxaa le sheekh la yidhaahdo abi cabdillaahi naasir ibnu axmed ibnu cali alcadani waxaan waxaan akriyay wax ka badan labaatan sharax oo lagu sharaxay risaaladaas fadali sharaxa ugu fiican ee aan arkay waa sharaxaas runtii waa sharax aada u qiimo badan marka qofku helayaa oo maaragtay magaalada ka raadsan karaya ha raadsado hana daalacdo waayo nawaaqid lislaam waa masaa-il maanta buu qofka mucaasirkee nooli u baahan yahay taalibucilmigaas si aad uga badbaado takfiir iyo wixii lamid ah fiqiga saxda ah ee sharcigana aada u fahanto soomad garan jaa-isadaha ay hablu heleen waxaa ka mid ah risaalo ku saabsan caaisha radia allahu tacaala canha umu lmu'miniin taariikhdeedii iyo nolosheedii waxaa ka mid ah risaalo ku saabsan mawcido nebigu uu waaniyey haab dumarka muslimaadka ah sharax la sharaxayo oo uu leeyahay cabdirasaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad oo axad culamaai sunna oo waxa weeyaan madiino degan ah oo runtii aad si aada u qiimo badan uu fasiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam waanadii uu jeediyey dumarka wa cindii jawaisun ukhra ciddii waxa weeyaan hesha asiilada kediska ah ama maaragtay dersiga dhexyaalka ah ka jawaabta labada hablood ee su-aashii ishkaalkii maanta ka jawaabeyna insha allahu berri baan jawaaistooda u keenaya subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfirka watubu ilayk